ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa socdaal xalay ku tegay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar halkaasi uu kaga qeybgelayo shir madaxeed ka aan caadiga ahayn ay leeyihiin madaxda ururada jaamacadda carabta afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya farxaan jimcaale ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalka ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa uu hogaaminayo ee xalay socdaalka ku gaaray magaalada qaahira ee caasimada dalka masar oo ay kaga qeybgalayaan shir madaxeedka ay leeyihiin madaxda ururka jaamacadda carabta oo ay kaga arinsanayaan arinta khaza ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa caawa soo gaaray magaalada tan qaahira ee caasimadda dalka masar ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka qayb galayaa shir aan caadi ahayn oo ay isugu imanayaan madaxda ururka jaamacadda carabta oo looga hadlayo sidii dib loogu dhisi lahaa khaza islamarkaana loo caawin lahaa shacabka reer falastiin ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo madasha shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta ee ka furmaya berito magaalada tan qaahira khudbad dheer ka jeedin doona ayaa waxa uu ka hadli doonaa mowqifka dowladda soomaaliya ee ku wajahaan qadiyadda dadka reer falastiin waxaa mar kale uu ku celin doonaa in dowladda soomaaliyeed ay si adag u diiday hadaladii dhowaan israa'iiliyiintu ay ku baaqayeen ee ahaa in la barakiciyo shacabka falastiin taasi oo ah xadgudub cad oo ka dhan ah sharciyada iyo axdiyada caalamiga ah iyo weliba kuwa xuquuqda aadanaha islamarkaana khalkhalgelin kara amniga guud iyo nabadda gobolkan iyo tan caalamkaba shirkan uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ka qayb galayo ee madaxda ururka jaamacadda carabta berri uga furmaya magaalada tan qaahira ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muhiim ay u tahay soomaaliya sababtoo ah dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay xubin ka tahay golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana ay door firfircoon ka ciyaaraysaa masraxyada caalamiga haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga diblomaasiyadda iyo weliba xagga dhaqaalaha taasi oo markhaati cad u ah horumarka la taaban karo iyo weliba jihada toosan ee xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xamza ay u jihaysay dalka soomaaliya haddaba shirka berito waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu kaga hadli doonaa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka kale ama xasaradaha kale ee ka taagan waddamada kale ee carabta sida suudaan iyo suuriya
dhowaan markii madaxweynaha mareykanka donald trump uu sheegay in dadka ku nool magaalada khaza la doonayo in laga raro halkaasi ayaa madax badan oo ka tirsan jaamacadda carabta kasoo horjeesteen waxayna ku baaqeen shir degdeg ah kaasi oo maanta loo madalsan yahay inuu ka dhaco magaalada qaahira caasimada dalka masar